wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay shirweynaha helitaanka cadaaladda ee dhibanayaasha tacdiyada jinsiga shirkan ayaa waxaa si rasmi a u furay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan jubbaland kulankan ayaa diiradda loogu saaray xoojinta iskaashiga iyo wadashaqaynta ka dhexaysa hay-adaha dowladda bulshada rayidka iyo bahwadaagta caalamiga si loo horumariyo fursadaha helitaanka cadaaladda ugu horreyn taliyaha qaybta booliska gobolka jubbada hoose gaashaanla sare sadiiq maxamuud dhogor oo goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan ka jawaabista xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo ilaalinta bulshada waxaan maanta halkan iskugu nimid inaan daafurno qorshe muhiim ah oo ka turjumayo ballanqaadkeena oo ah inaan horumarino adeegyada booliiska gaar ahaan ka jawaabista xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo baarista kiisaska oo aan kor u qaadno ilaalinta bulshada gaar ahaan kuwa ugu nugul ujeeddada barnaamijkan habraaca shaqo ee ku saabsan ka jawaabista xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo baarista kiisaska waxa uu saldhig u yahay isbeddel muuqdo oo ka yimaado habka aan u wajahayno dhibaatooyinka bulshada ka dhex jiro waa habraac ay soo wada diyaariyeen dowladda saraakiisha booliiska ee dowladda jubbaland iyaga oo garab iyo gaashaan ay naga siiyeen saaxiibadan caalamka gaar ahaan u n bolice oo aan uga mahad celinayno taageerada farsamo iyo wada shaqaynta ay nagala shaqeeyaan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa sheegay in haddii sharciga lagu dhaqmo ay meesha ka baxayaan tacdiyada loo geysto dadka waxaa weeye inaan xal u helno tacadiga oo cadaalad u helno tacadiga ama jinsiga ku yimaada jubbaland waa arrin fiican arrintaasu waa kulamada la isugu yimaado oo laga hadlo oo laga doodo kulamada ugu fiican in dadku sharciga ku dhaqmaan haddii sharciga lagu dhaqmo waxaa meesha ka baxaya sharci daradii iyo tacadigii iyo dhibkii baa ka baxaya waxaa muhiima ama muhiima inaan u odhannahay oo dadku guddigood qeyb kastaba ay wax ka joogaan dadkii ay khusaysay saddexdii hay-adood oo dowladda hay-addii fulinta waa fadhidaa hay-addii garsoorka ama mataqaanaa way fadhidaa hay-addii baarlamaanka waa fadhidaa dowladoo dhan saddexda hay-adood bay soo gudagelayaan waxaan kala laamo ka baxa weeye waxaa kaloo fadhiya dowlad kale oo naga agdhisan oo aan wada shaqayn leenahay waxa weye odayaasha dhaqanka weye odayaasha dhaqanku dowladda way wada shaqeeyaan waa laan ka mida oo aan la inkiri karin barnaamijkaana ayaga ayuu sal u ahaan jira weligood haddana annagu waxaan rajaynaynaa inaan u dowladeynoho wixii dowlad ahaan jirta aan u qabanno oo u casriyeyno yaan rabnaa ma ahan inaan awooddoodii qaadanay waan amniga iyo cadaaladda iyo maxkamadaha iyo giddigood waxay u shaqaynayaan shaqadiina aad hayn jirteen weeye waa idinla qabanayna marka waxaa weeye waxaa muhiima inaad la shaqaysaan si aan tacadiga u yarayno inaad la shaqaysaan dowladda waa loo baahan yahay waxaa jira dowladdu waxay samaysay tacadiga ciddii qaban lahayd hay-adihii amnigay samaysay taliyihii buliisku hadda horta ballanqaadka waata hortiina ka samaynayay maxkamadihii ay geyn lahaayeen xeer daalintii bay samaysay ugu dambayn waxay samaysay xabsigii la geyn lahaa marka intaasoo dhan waxaa loo sameynayey in laga hortago tacadiga in la baabiyo zero bartanti laga dhigo waxaan rabnaa insha allah haddii la haydmo sanadkan inta ka hartay dhowrkaa bilood oo ka haray in la yidhaahdo jubbaland tacadi ma jiro waa zero bartanti in la yidhahan rabaa haddii la haydmo